Hay'adda Ahmad Foundation ayaa deeq raashin ah gaarsiisay in ka badan tadabo boqol oo qoys isla markaana ku nool magaalada Jubilee ee maamulka Somaliland, taasi oo loogu talagalay inay ku afuraan bisha barakeysan ee Ramadaan. Deeqdan raashinka ah ayaa ka koobneyd bur, bariis, sokor iyo saliid. Axmed Cabdi Ismaaciil oo ka socda Hay'adda Ahmad Foundation ee Somaliland ayaa ka waramaya waxyaabaha ay ka kooban tahay deeqdan raashinka ah.
toddoba boqol oo qoys oo aan ugu talagalnay bisha Ramadaan dadku inay ku soomaan kana kooban raashinka inta daruuriga ah aynu aynu ku isticmaalno wadankeena ee sokor iyo bariis iyo daqiiq iyo saliid bale ee gudoomiye naga gudoon waxaan jecelnahay wixii kale Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu gacantiina soo geliyana sayn hore aynu uga wada hadalnay inaan soo gudbinno waana sharafteen waad ku mahadsantihiin sida qiimaha leh ee dadka loo soo nidaamiyey duqa magaalada Jubilee Axmed Ciise Axmed ayaa ka mahadceliyay deeqdan raashinka ah ee loo qaybiyo qoysaskan danyarta ah.
Ee, runtii farxad gaara bay aniga ii tahay oo wax ilaahay loogu mahadnaqo in annagoo een, shalay unbaa qadaraynay ay dee saakaba muxuu ahaye camuud foundation ay ka soo jawaabtay oo toddoba boqol oo qoys raashinkood ayay gibile keeneen Ee, runtii waa wax aad loogu farxo Een, dee baahida dadka kolley ilaahay unbaa baahi tiri kara laakiin kolba inta dadka intii wax loo heli karo maadaama lagu jiro bishii rabadaan ee khayrka badnayd in dadka intii wax la tari karo wax la gaadhsiiyaa wax weyn bay tahay Ee, kolley ma wada gaadhayso baahidii ee, muxuu ahaaye magaalada oo dee dadka baahani dee aad bay wakhtigan weliba adaga lagu jiro ay u badan yihiin haddana runtii wax weyn bay ka taraysaa runtii wax weyn bay ka taraysaa marka camuud foundation waan u mahad celinayaa wax le aad baad u mahadsantihiin sidaad degdegeed baaqi aanu u dirnay bulshada aad uga soo jawaabteen Deeqdan raashinka ayaa loogu talagalay qoysaskan inay ku afuraan bisha barakeysan ee Ramadaan.